seen u helnaa innaga waa la yskuma hayo inay gool istaagi inuu yahay mid sharciga oo waxa la united nations charterka au charterka wax alla waxaan faaliation ku sameynay ma jirto oo waxa weeye international borderskii baan samaysanay ayaan cunaa innaga waxa qoraynoo hortaa waa political labiyo labaatan sano aynu joognay labiyo labaatan sano aynu joognay waxa weeye in la isweydiiyo saa inta loo yimaada la idhaha war maxaa hortaa ina hortaaga kabacdi waxayna hortaageen inta la soo saaro la intify garayna la yidhaaha sidaynalo uga uga ofarkam garayn karaan u jebin karna somalilan waxaa weeye maanta markaad international communityga aan labiyo labaatanka sanadood somalilan waan arrinteeda waan ka shaqaynayey kontaak badan waan lahaa maanta maalin ay ka fog tahay horta ma jirto aqoonsigii waxa weeye halkan waxa yaala tax layna hordhigay oo laleeyahay dhibaatadii waa tan kow waxa ka koowa waxaa la qabaa oo ay qabaan adduunku somalilan haddaa la ixtiraafo dhiig baa qulquliya oo iskuma raacsan laba waxaa la qabaa somalilan haddaa la ixtiraafo shabaab baa xoogaysanaysa oo somaliya nationalism dadka ku beeraxursanaysa saddex waxaa la qabaa somalilan xuduudaheedii oo dhan kama taliso horta kuwayna hortaageen waa kuwa nineteen ninety two iyo maanta nineteen ninety two gii baan u dhaweynaa inayna israaf markii uu dambe uu yimi maxamed xaaji faraaci wuu isku dayey markii isaga iyo wada isku tegeen general aidiid kenya ee ismari waayeen cigaalaha naxariistay wuxuu la fadhiistay arab moy uu ku lahaa uu ku lahaa magaas abaad wiil aduna israafa daba arabna wuxuu ku jawaabay mataqaan arab wuxuu ku jawaabay wal aniga xuduudidina malihiye soomaalidaan xuduud leeyahay haddaan icolaadiyaan ma degiyo nabadgelyadaan raacayo jaarkayga ma ma khiyaamanayo way soo socotay markii cigaal uu noqday madaxweynaha magaalada saaya siyaale waxay naga baaday burabogaandi lahaa dalkan reer quumbaa dooy inay goostaan waxaa la arkay inay somaliland oo dhan badankeedu u dhan tahay waxay ku socotay markaa ictiraafkeena incremental bay ku socotay marka la isu way wanaag aynu samaynayno oo doorashooyinkii nabaddii mar siyaal si loo doortay intii reedan isku wixayna asaa korayay taasi waxay keentay inay adduunku inoo soo jeeso taasi waxay keentay in au-da aynu ku helo gacan waa kii ninkii daafigi loo yimi taasi waxay keentay inaan inland ku samayno jaararkeena oo africa u horeysa aanu saaxiiba ku yeelan taasi waxay keentay inaynu interna baarlamentarianka adduunka ingiriis oo kale finland sweden aynu indiya ku yeelno qadiyadeyna hudiya oo ka shaqeeya waxaa jiray waa ingiriis oo group dhan oo all party la odhan jiray oo oo inoo inoo dooli jiray waxaanu ku tala jirnay two thousand ten inaanu sameyno network isku xidhaya inta n b ee eurubian ah ee ina taageersan oo qaarka ku jiraan eurubian union si adduunkeena haddii aanay adduunka ka helin foreign countries-ka aanan mobilize garaysan oonay qadiyadaada aanay lobby uga sameynin foreign affairs wadamada dibadda ee ka doonsan gunishanka waxa wax reconayskanayaa maaha un-ta maaha waa member of state ayay wax reconaysanaya waxa weeye waxayna dishay kow roob maadla-aan bayna dishay waar maxaynu yaalla ma oran cigaal markuu tegay uu riyaale uu tegey oo waktigaas layna doonayey conservative partyga two thousand ten anigu waxaan kula kulmay establishmentkooda london ninka layaa charles doctor charles ee european unionka oo conservative-ka ah ayaa noo diyaarsaday waxayna yidhaaheen annagu kama xishoodna ina ahaan jirta kolonigigii protectoratigii oon ku faanaa haddaad doorashaad samaysaan waxaanu si cad oo annaguna helo doorashaad si cad baan ii taageernay haddaba maanta waxaan u sheegay baashe baashe waxa weeye maanta dawladda casiri waxay ragnimay keentay dawladdu maanta khasaaraha inoo keentay wadahadalada u furtay shirka ka qayb gashay waa ka inuu waxaan u beheef garaynay laga bilaabo shirkii london dibadeeda ku dhacay dowlad goboleed baynu conferencekii adigaas conferencekii conferencekii london ee february road markaynu ku jirnay saddexdeeda xusti ayuu madaxweyne la tashaday ka soo taliya buu yidhi waa recorded dr maxamed cabdi cabdillaahi nawna waxaa warqadda noo qoray lala tegayo meesha aan soo qoro ninka maxamed qaasim ingiriisu ah waan waqayna si aynu maap road ma- road maapka uga baxno ayaynu aynu idhaha two intiisi baynu nahay ee annagoo two intiisaan wada hadal two intiskii resolutionka ooreeda samaysnaa oo aad qodobka lixaad waa lagu soo daray two intities maxay naga maqnaa laakiin markaa waxaa lihi soomaaliya aan federal govern governmentka naga maqnay iyo soomaaliya iyo puntland So- federal government iyo puntland yaa waxoogaa wey waa waa is- waa is- maaha weli government maaha kii dambeenu chicken house tegayay waa lanoo yeehay waxa la waa la tegaya ingiriisiyaanu raqamay maxaynu la tegaynaa baa layihi ay baarku haysa xirtay ayuu toddoba qol ka soo saaray musabbixii aniga fadhiya riyaal toddobadii qole waan soo saarnay waxaanu ka reebnay inay isku wada socdaan siyaasiyiintu taa waan ka saaray intii kalan waa tagnay istabbeha toorwe tii maxaan ka maqaashay ee madaxweyneyaasha isku tegay ka madaxweyneyaasha waxay iska tegeen oo weliba leeyahay abaalkaa leeyahay maxamed cabdilaahi statementka saxixiin ayaanu government ku wadnay somaliland government and somalia government kelmada government oo inagu jirjir baa laga soo helay haddaba maxay arrintu ahayd arrintu waxay ahayd inaynu markaynu helno two entities inaynu adduunka ka gadno in laba entity oo separate nahay oo inta la qaado official policy la qaado heshiiskaas la qaado wadan wadan loo tago oo war labada state baana separate baynu nahay labada separate baa nahay intaa ka horeysa aanu fail stageka gelino waa inaanu mucaawanadeeda wixiina hor helo dawladdii shadibkaa baxday tan anaga u kaambeyngareeyey in dawladdan lala fadhiisto waxaan ugu kaambeyngareyey january aan bilaabay kaambeynka waxaan ugu kaambeyngarey waxa weeye waa mida inaan ka saxeexano waa wixii hore ee lagu heshiiyey inay ina- ina- ina ogolaato two entities waa laba eh inaynu dhaqaalihiina si toosoo helo labiyo toban qodoba la tagno labiyo tobanka qodob annaga waxaa sameyn ninka ilaa doctor as sacad calash shalay habeenkaan geynay madaxweyne aan nidhi waar arrinta aan la tagno nin guddiga ka mid wuxuu igu yidhi ma inaga daad laba habeenaynu seexana adsaba aynu ka hadli doonaa yani waxaan ku in meesha aan la tegi waanu ku soo dhadhaweyno waa toon nidhi qoolo kastaba do- mucaawaneeda si toosoo hesho waa qodobka aan uga baanan kaas waa maxaa daba haysana intiina halkaasaynu ku haysanaa laba sabradintiisa two government waynu haysanaa inay waxaynu gaar u qaadno waan haysanaa intaaynu sin adduunka ka gadno ayaa wey soomaaliya iyo soomaaliya wada hadalkeeda soomaaliya maanta soomaaliya dawlad soomaaliya oo midaysan oo xitaa haddii doonaysa inay ku ogolaato kusii jeenaysaa ma jirto waa faction waa waa beelo markaan turkiga fadhinay farool wuxuu lahaa reeraa shiriyo hawiye saqla shiriyawi iyaga maanta dawladdan soomaaliya iyadii baa isku jirto sheeb ay qaadanaysa garanayno ma federal system ay noqon doontaa ma assembly system ay noqon doontaa iyada weli garanayno kan saddexaad waxaanu rabnay oonu ku talagalnay aniga iyo maxamed cabdilaahi iyo ninka ya sacad cali shareef inaynu road map sameynaan ku talagalnay oonu waxaan doonahay inaan wadahadallada halkaa lagu joojiya laakiin wax technical tiima la sameeyo technical tiimkaas oo ah kuwa ka shaqaynaya oo dabadii lagu soo heshay in la- laga cooperate gareeyo oo ahaa virusiska securityga and so on educationka in la sameeyo ee technical caynkaas roadmapka intaanu sameyn baa muskilo anigu waana arrinta kaa okay haddaba maanta maxay noo samay innaga waxaa inoo hagaysan waxa weeye ninka cabdiraxmaan runtuuse maanta waxa weeye waa runtaa ii sheegaya marka la yidhaaho labadii beelood hareeraha midna khaatume isteed la baxday midna aawda isteed la baxday uu wasiirkii arrimaha dibadda ee wasaysay wasaare ku-xigeenkiina uu yahay nin ka soo jeeda beesha dhexe hadee somaliland markaa ayaa ogay maxaad ku maxaad odhan doontaa marka la wasiire khaarijyihii soomaaliya iyo kii somaliland ay labadu beesha dhexe inay isku waddan yihiin uu midna leeyahay ma go'i karno midna waanu kala gooni leeyahay yaa la rumaystay adduunka kufyuusan gelin mafuusyaalaha wargaysaa mise marka waxa maxamed yidhi hortanimadu waxa weeye haddaynu dhexdeena aanan wax ka samayn oo aynu beelaha hareeraha ee laynagu huuqinayo haddaynu kasban weyno ka raarintay weyna soomaaliya goolisaag inuu dani noo yahay masawaaxid ay ka raarinta waxa weeye dawladaha international community way kala tegeen dawladda ingiriisku waanta waxay ku leedahay dawladdan kusoo xidhan way qarma qarsan dawladda maraykanka waxay ku leedahay this time ma tihin iyagu waxay ku heshiiyeen markay ku heshiiyaanay two thousand sixteenka ay yeeshaan doorasho sameeyaan oo idla mid noqdaan iyagoo midaysan one voice one government mandajira ayaa failure station noqon doona amba kale tegi kartaa meeshka imanka wax aynu maanta nimankan ee halkan ugu noqnoqona ma jirta adduunka leverage aynagu leeyahayna ma jirto adduunka ina daba wada adduunka inaga daba wada dee aynula macaamilana warhana daba wadine gurigooda horka hagaajiseen laakiin haddaynu nin ku sheeganayo un maanta eeg waa inag inagii waad aragto dawladda waa la ictiraafsay hadday maanta la ilaah ka soo baxay hay-adahoo dhan way ka soo baxay hay-adaha inala joogaan oo reedi waxa imika la gaarsiiye in hoos loo dhigo delegationisi inoomi jirto oo loole marka anu waxaan ku talinay amaya halkaa iyo wax meel kaleba intaan soo saarno policy aynu adduun kula maqano strategy oynu ka baxno macnaha inwel society-mada aynu adduunka aynu la macaamilno oo re-engagement adduunka aan la macaamilno two thousand two thousandkii maraykanku wuxuu yidhi deep factory state baan siinaya oon idinkala shaqaynaya maxamed xaaji walaaci amaku soo noqday kuwii ku kacsanaa waxay yidhaaheen isagoo madaxweynena wuu tegey isagoo yaasa carifaa nagu soo noqday wuu ka baqay marka maanta haddii faatay seed baynu lacnay dawlad markaa dib baynu u soconay ictiraafkiina maanta laguma ictiraafeen dawladdaas aan maanta kuwii hore ka liita waxaa lagu ictiraafay wax weeye adaa lagu saaraya bareesha marka aniga waxay la tahay shirkan wuu fiican yahay aynu isku tagno soo saarno policy straatiyad aynu adduunka ula macaamilno inoo ka duulina qodobadaa imaka bebariskaas iyo experiencekan soo marnay warkaynu hayno adduunku wuxuu hayo xaggeynu marnaa waan samayn laakiin fadhi iska halkaa fadhi soomaaliya canayo ha dhicin waxba ku yeelmin waxba ku yeelmin canayo fadhi waa inuu shaqo tahay marka waa mahadsantihiin aada iyo aada markaan ku mahadnaya dadka halkan soo soo fiiriyey gudaheyna hagaagsan waayo